Bismillaahi Raxmaani Raxiim duhur wanaagsan dhegeystayaal qodobada wararka ugu doorkaroon ee dalsan duhurnimadan idiin haysana waxaa ka mid ah ciidamada dowladda oo isaga baxay deegaanada moqokori iyo sooman iyo al-shabaab oo dib ula wareegay
meydka farxaan qarole oo maanta lagu aasayo qabuuro ku yaala magaalada muqdisho
golaha gurtida ee somalilan oo laba sano u kordhiyey mudaxileedka madaxweyne muuse biixi cabdi
askar ka tirsan ciidanka dowladda oo dhimasho iyo dhaawac ku noqday shil gaari
dowlad goboleedka puntlandna waxa ay beenisay in laba-iyo toban degmo ay ka qabanayso doorashooyinka puntland soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
mar kale duhur wanaagsan dhegeystayaal waa duhurnimo sabtiya taariikhduna ay ku beegan tahay kowda bisha tobnaad sannada labada kun labayolabaatanka u diyaargarooba warkii oo fidsan
wararka laga helayo gobolka hiiraan ayaa sheegaya in ciidamada dowladda iyo dhinaca kale dadka deegaanka ee is-abaabulay ay isaga baxeen deegaanada moqokori iyo yasooman ee gobolka hiiraan waxaana wararka la helaya ay sheegayaan in dib ay ula wareegeen deegaanadaasi dagaalamayaasha al-shabaab oo horey looga qabsaday warbixintan maxamed iidle ayaa ku eegaya ciidamada dowladda soomaaliya iyo ciidamada deegaanka ee macawiisleyda ayaa lagu soo warramayaa inay isaga baxeen deegaano dhaca bariga gobolka hiiraan ee bartamaha soomaaliya oo horaan ay kala wareegeen xarakada al-shabaab kadib khilaaf soo kala dhex galay hoggaanka ciidamada huwanta ah ee ku sugnaa deegaanadaasi wararka aan helnay ayaa xaqiijinaya in ciidamada dowladda soomaaliya iyo ciidanka macawiisleydu ay isaga baxeen deegaanada kale ah moqokori iyo soman oo dhaca bariga gobolka hiiraan ciidamadan oo laba u kala jabay ayaa u kala ruqaansaday degmooyinka buulo burde iyo maxaas oo ka wada tirsan isla gobolka hiiraan taliyaha ciidanka lugta jenaraal biixi guddoomiyaha gobolka hiiraan cali jeeti cusmaan iyo taliyaha qaybta toddobaatanaad ee ciidanka xoogga dalka iyo saraakiil kale ayaa hogaaminaya ciidanka dhanka degmada maxaas aaday halka ciidanka buulo burde aadayna ay hogaaminayaan mas-uuliyiin uu ka mid yahay guddoomiyihii hore ee gobolka hiiraan cabdilfataax xasan afrax ilaa iyo hadda si dhaba looma xaqiijin waxaa sababay salkan uu ku hayo khilaafkan sababay in ciidamada dowladda iyo kuwa macawiisleeda ee huwanta ahaa ay isaga soo baxaan deegaanada ay dhowaan kala wareegeen al-shabaab ee ku yaalla gobolka hiiraan dadaalo lagu doonayay in xal looga gaaro khilaafka soo cusboonaaday ayay wararka qaar ee aan helayno ay tilmaamayaan in ay ku soo dhammaadeen natiijo la-aan sidaasna ay ciidanku ku soo faarujiyeen fariisimihii ay ku lahaayeen deegaanadii dhowaan ay kala wareegeen al-shabaab ee kala ahaa iyo soman iyo sidoo kale moqokori ee gobolka hiiraan dad badan ayaa qaba in arrintan ay dhabarjab ku tahay howlgalkii ka socday gobolka hiiraan ee sababay in deegaano badan ciidamada dowladda iyo kuwa macawiisleydu ay la wareegaan dowladda soomaaliyana wax warakama aysan soo saarin weli ciidamadan huwanta ah ee isaga soo baxay deegaanadii dhowaan ay la wareegeen maxamed iidle warbaahinta dalsan muqdisho
meydka farxaan qaroole ayaa maanta lagu aasayaa qabuuro ku yaala magaalada muqdisho
qabanqaabadii ugu dambeysay oo lagu aasayo allaha u naxariistay jenaraal farxaan qaroole oo ahaa taliyihii qeybta guud ee booliiska gobolka banaadir ayaa ka soconaysa magaalada muqdisho waxaana aaskiisa lagu wadaa inay ka qeyb galaan mas-uuliyiin sare oo ka tirsan dowladda federaalk ee soomaaliya qabanqaabada aaska ah ayaa si weyn looga dareemayaa magaalada muqdisho waxaana sidoo kale lagu wadaa in maanta gelinka dambe lagu aaso qabuuro ku yaala dhabarka dambe ee isbitaalka madiina ee magaalada muqdisho allah u naxariistee marxuumka ayaa shalay ku geeriyooday qarax miino oo lagula eegtay deegaanka basro ee gobolka shabeellaha dhexe xilli halkaasi uu u joogay howlgallo la doonayay in dib loogala wareego deegaano ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe iyo sidoo kale shabeellaha hoose xadka ay wadaagaan ee deegaanka basro oo muddo fog ay ku sugnaayeen dagaalamayaasha al-shabaab dhinaca kale wararka waxa ay sheegayaan in mar qura la wada aasi doono shan kale oo ka tirsan ciidamada amniga gaar ahaan kuwa duufaan oo shalay uu gaari kula gadoomay nawaaxiga degmada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe
golaha guurtida somalilan ayaa laba sano u kordhiyey mudaxileedka madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi saleybaan al cadaala ayaa faahfaahinta warkan eegaya golaha guurdida ah maamulka somalilan ayaa maanta oo sabtiyaha kulan aan caadi ahayn ku yeeshay magaalada hargeysa ee caasimada maamulka somalilan iyagoona muddo kordhin uu sameeyey madaxweynaha maamulka somalilan muuse biixi cabdi golaha guurdida ayaa ugu kordhiyey laba sano xilli howleedkiisa madaxweynaha maamulkaasi muuse biixi cabdi kadib markii cod gacantaag ah loo qaaday codeynta muddo kordhinta loo sameeyey madaxweynaha somalilan sidoo kale golaha guurtida somalilan ayaa iyana kordhistay xilligooda iyagoo gaarsiiyey muddo howleedkooda ilaa iyo laba kun todoiy labaatanka dhinaca kale madaxda xisbiyada mucaaradka ah maamulka somalilan wicid iyo wadani ayaa ka horyimid muddo kordhinta labada sano ee golaha guurtida somalilan ay u sameeyeen madaxweynaha maamulkaasi muuse biixi cabdi kaa oo xilli howleedkiisa ah lagu daray laba sano
dowlad goboleedka puntland ayaa beenisay in labiyo toban degmo ay ka qabanayso doorashooyinka puntland iyadoo muddooyinkii ugu dambeeyey ay soo baxayeen warar sheegayay in puntland ay qabanayso doorashooyin kooban oo ay ka qabanayso ilaa laba-iyo toban degmo oo ka tirsan puntland ayaa mas-uuliyiinta dowladda puntland waxa ay arrintaasi ku tilmaameen mid waxba kama jiraana golaha gurtida ee ama wakiilada ee puntland ayaa horey waxa ay markaasi dood kulul uga keeneen in aan la sameyn karin doorashooyin kooban laakiin loo baahan yahay in la ballaariyo doorashooyinka puntland lana gaarsiiyo guud ahaan deegaanada puntland dowlad goboleedka puntland ayaa muddooyinkii ugu dambeeyey waxa ay ku howlaneyd in markaasi la ballaariyo doorashooyinka waxaana ay markaasi tilmaameen in doorashooyin qof iyo coda la gaarsiin doono guud ahaan deegaanada puntland
askar ka tirsan ciidanka dowladda ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday shil gaari faahfaahino ayaa laga helayaa askar ka tirsan ciidanka nabad sugidda dowladda federaalk soomaaliya oo dhimasho iyo dhaawac ku noqday shil gaari kadib markii uu meel u dhow degmada balcad uu gaari ay saarnaayeen ciidankaasi kula rogmaday gaari nooca soomaalida u taqaano tignico oo ay saarnaayeen ciidanka nabad sugidda ayaa mar qura rogmaday xilli uu ku socday xawaaro sare waxaana ciidankaasi oo ka baxay magaalada muqdisho kusii jeedeen degmada balcad ee shabeellada dhexe inta la xaqiijiyey shan askari oo ka mid ah ciidanka nabad sugidda dowladda ayaa ku dhintay shilka gaari halka sideed kalena ay ku dhaawacyo kala duwan kusoo gaareen kuwaasi oo durbadiiba loosoo qaaday isbitaal ku yaala muqdisho si xaaladooda loogu dabiibo askartan shilka gashay ayaa kusii jeeday degmada balcad oo maalmihii lasoo dhaafay uu saldhigtay taliyaha nabad sugidda qaranka mahad maxamed salaad isagoo halkaasi ka wada abaabulka dagaalka ka dhanka ah dagaalamayaasha al-shabaab saraakiil laamaha ammaanka ah ayaa warbaahinta u sheegay in wadaha gaariga oo si xawli ah u waday gaariga cabsi qarax darteed uu sababay inuu rogmado gaariga taasoo keentay inuu wadadii uu ku socday mar qura ka baxo islamarkaana uu rogmado warka duhur dhageystayaal aad dalsan kala socoteen waa inaga intaa cidda warkayaga uu seegana waxay dib uga daalacan karaan beejka internetka aan ku leenahay ee dalson com
wararka adla haysaa hubsiima uhelidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin war la hel yaabaa tala la hel